bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sagaal iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina wuxuu ku saabsan yahay weli beycat lcaqaba athaaniya qaala kacab wuxuu yidhi kacab ibnu maalik weeye radi allahu tacaala canhu fa qulnaa waxaanu ku nidhi lahu cabaas markuu hadalkii dhammeeyey hadalkaa quruxda badan markii uu meesha ka jeediyey hadalkan isagu uu furay waxaanu ku nidhi isaga qad samicnaa waanu maqalnay maa wixii qulta aad tidhi waanu maqalay ee fatakalam hadal yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow adigu hadal fa khud qaado linafsika naftaada wax alla waxaad uwaxaad naftaada u rabto waxaasaan idinka rabaa dheh saas wey fakhud linafsika naftaada waxaad u qaadaa walirabbika rabbigaa waxaad u qaadaa maa axbabta wixii aada jeclaato micnihii waxaad tidhaahdaa waxaasee waxaasaan rabaa aan aniguna isu rabaa diintana saasaan idinka rabaa inaad yeeshaan inkastoo isku wuxuun yihiin yani wuxuu nabigu rabo oo ahay diintu rabto wuxuu diinta u rabana waa wuxuu nabigu rabo waa isla halkii shay uun wahada aljawaabu waxaa tacliiqan waxaa iskale mu-alifka kitaabka qoray ma ka mid ma aha sheekadii uu inoo waday kacab ibnu maalik wahadaa kan kada aljawaabu ee jawaabta ahe ay ku jawaabeen nimankii ansaarta ahaa yadullu wuxuu ina tusinayaa calaa maa shay ayuu ina tusinayaa ama wax ayuu ina tusinayaa waxaasoo kaanuu calayhi ay ku sugnaayeen oo min casmin niyad ah niyad aan la loolin karaynin niyadaasoo samiimin adag oo go-an oon la loodin karaynin inkastoo casmiga naftiisu uu yahay niyad adag yaa samiim haddana lagu sii adkeeyey niyad aan laga laabanaynin oo bir ah musamim waa waxaad ku adkaysato ku adkaysato ilaa meesha ugu dambaysa wey tasmiimku musamim oo musir min casmin niyad adag samiimin oo haddana la sii adkeeyey oo lagu adkaystay ayay ina tusinaysaa iyo wa shajaacatin dhiiranaan iyo geesinimo mu'minatin oo mu'minadaha oo rumaysan waxa ay rumaysan tahay alli iyo rasuul iyo islaamkaba rumaysan iyo wa ikhlaasin iyo ikhlaas aan uusan ku jirin nifaaq iyo istustus iyo hal lagu maqlo iyo aysan ku jirin ikhlaaskoo kaamilin dhammaystiran fii taxamuli hadihi almas-uuliyati alcadiima xilkan kada weyn qaaditaankeeda iyo inay dusha u ritaan iyo wa taxamuli cawaaqibihaa iyo wixii ka dhasha cawaaqibta waxaa la yidhaahdaa arrintaa wixii ka dhasha na inay u adkaystaan taxamul inay u adkaystaan cawaaqibihaa mas-uuliyaddaas iyo xilka ay qaadayeen wixii ka dhasha alkhatiirati ee khatarta ah wa alqaa wuxuu soo jeediyey iska dheh uu riday ma aha wa alqaa wuxuu soo jeediyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bacda daalika markaa kadib bayaanahu hadalkiisii hadalkii meesha ku aadanaa ee munaasab ku ahaa ayuu rasuulku meesha ka jeediyey hadda lama sheegin laakiin gadaal ayaa laga sheegi doonaa uma markaa kadib tamat waxaa taam noqotay oo dhammaystirantay oo meel martay albeycatu heshiiskii beycada iyo heshiiska berigaa waxaa lagu geli jiray lama saxiixi jirine waa la ysgacan qaadi jiray bunuudulbeyca qodobadii heshiiska waqad rawaa wuxuu wariyey waxaa wariyey waqad rawaa waxaa wariyey daalika arrintaa ayada ah daalika waxay ku dhacaysaa qodobada heshiiska ama beycada alimaamu axmed ibnu xambal yaa wuxuu ka wariyey can jaabir ibni cabdilaahi mufasalan isaga oo uu kala dhigdhigan yahay qaala jaabir wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow calaaman nubaayicuka maxaan beycada kugula gelaynaa calaama maxaan nubaayicuka beycada kugula gelaynaa qaala rasuulku wuxuu yidhi waa inagii sheegnay oo baycat alcaqabata aluulaana waxay ahayd waxaa la dhihi jiray baycat lislaam ama baycat nisaa baycat nisaana waxaa loogu bixiyey qodobada kusoo arooray waxaa weeyaan waa kuwa kusoo arooray aayadda suurat lmumtaxina ka mid ahee yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almuminaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billaahi aayaddaas qodobada kusoo arooray oo kulligood in islaamka lagu toosnaado ah yaa la dhihi jiray tanna waxaa la yidhaahdaa baycatul camal waa dad hawl loo dirayo hawl qaala rasuulku wuxuu yidhi cala samci inaad inaad war maqashaan warkayga inaad maqashaan kala dambayn iyo dowladnimo waaye iyo islaannimo kala dambayn fawdadii waa laga baxay rasuulka madax ah waa in warkiisa la maqlo haddii kale wax hagaagaya ma leh cala samci warka inaad maqashaan wadaacati amarkana aad qaadataan fi nashaati markii aad fayowdihiin eed xoolo haysataan ee aad caafimaad qabtaan eed firfircoon tihiin iyo walkasali iyo marka aad caajiska tihiin eed jiran tihiin eed gaajaysan tihiin eed murugaysan tihiin yacni xaalad walba ama faraxsanow ama ha faraxsanaanin ama muruga mar walba waa inaad amarka qaadataan koog waa mid qodobka kalean haddaan saas la yeelin wax hagaagaya iyo wax horumar ah iyo wax islaannimo ah iyo wax xadaaro ah oo la gaadhaya ma jirto haddaan la ismaqlin oo fara siman la yahay wa cala nafaqati iyo inaad wax bixisaan xoolihiinna fiiri qodobka dam qodobka kala day marka hore waa in la ismaqlo marka la ismaqlo ismaqalkaas iyo kala amarqaabadashadaasi xoog ayaa abuureysaa waa alquwa albashariya la yidhaha taas alquwa albashariya ta kalena waxaa weeyaan alquwa almaadiya waa tii xoolihii xoolo la-aan baa wax soconaya wa cala nafaqati inaad wax bixisaan oo xoolihiinna aad ku bixisaan diinta islaamka koryeelideeda fil cusri marka ayd faqri iyo cidhiidhi uu idin hayo cusriga waxa weeye ama xoolaadan haynin wax yar baad haysaa ama hadda waxaad hayso kuguma filla adigii bayna kugu filayn takaaliiftaadii iyo masaariiftii lagaa rebayba kuguma filla cusri cidhiidhi baad ku jirtaa markaad cidhiidhiga ku jirto iyo walyusri markaaad fudeydka ku jirto ood xoolo badan haysato labadaba waa inaad xoolihiina bixisaan baa leyn waa qodobka labaad marka marka hore naftaad keeni way moogtahay marka hore naftii ayaad keeni oo amar baad qaadan oo haddii lagu yidhaahdo dagaalkan gal ayaad geli naftii baad keentay markii dambena maalkiibaad keentay wa cala alamri bilmacruufi waxaad igula gelaysaan wa cala alamri bilmacruufi wixii wanaag oo khayr ah inaad dadka fartaan wanahyi cani ilmunkari waxa xuna inaad reebtaan marka bulsho hagaagaysaa ma jiro bulshadaasoo aan wax xun iska celinin aan iska qabanin waxa xun beenta iyo dilka iyo gardarrada iyo dulmiga aan iska celinin wixii wanaagsanna aan isfarin oo ruuxa gaajaysan iyo ruuxa dhibaata haysato iyo dhibaata la soo gudboonaatay aan dhihin war aan dadkan wax la qabanno iyo wa an taquumuu inaad isu taagtaan fillaahi ilaahay diintiisa inaad isu taagtaan waay oo waxaad ka shaqaynaysaan oo aada habeen iyo maalin ku fikiraysaan koryeelidda diinta ilaahay inay tahay alqiyaamu fillaahi waa sidaasaa laga wadaa wa an taquumuu waa inaad istaagtaan fillaahi ay fii diin illaahi diinta ilaahay koryeelideeda inaad isu taagtaan oo haba yaraatee wax hagara aydaan la imanin oo si buuxda aada hawshaa uga shaqaysaan laa ta'khudukum isagoo oo aynan idin qabanaynin fillaahi ilaahay darti iyo diintiisa lowmata laa'imin mid wax canaanta ama wax cambaareeya canaantiisa iyo cambaarayntiisa iyo dhibaatadiisa idinkoon dheg jalaq u siinaynin qodobka ugu dambeeyana waxaa weeye wacalaa an tansuruunii inaad ii hilisaan idaa qadimtu ilaykum markaan idiin imaado inaad ii hilisaan wa tamnacuunanii wa tamnacuunii aada iga celisaan ood iga difaacdaan mimaa wixii tamnacuuna minhu anfusakum wixii naftiinnaba aad ka difaacdaan wa aswaajakum iyo reerihiinna ama xaasaskiinna wa abnaa'akum iyo ubadkiinna sidaad u difaaci lahaydeen oo kale inaad ii difaacdaan waxaa la rabaa inaad dhigtaan aniga iyo diinta diinta islaamka aan xambaarsanahay iyo dacwada islaamka inaad u difaacdaan sida aad naftiinna iyo haweenkiinna iyo ubadkiinna aad u difaaci lahaydeen maxaad intaa markaad samaysaan aad leedihiin walakumul janna idinkuna jannada ayaad leedihiin marka shantaa qodob ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu soo jeediyey isaguna wuxuu ballan qaaday intaa hadday fuliyaan inay janno heliyaan xoolana uma ballan qaadin manaasib iyo jagooyin ay helayaanna uma magac uma uma ballan qaadin wa fii riwaayati kacab waxaa ku sugan allatii riwaayadaasoo rawaaha ibnu isxaaq uu wariyey waxaa ku sugan albandu qodobka alakhiira ugu dambeeya faqad oo keliyeed oo min haadihi albunuudi qodobadan ka mid a fa fiihi qodobkaa waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi kacab fa takallama ilantii hore jaabir baa wariyey oo imaam axmed baa wariyey laakiin riwaayadan ibnu isxaaq hadalka waxaa wariyey kacab oo tii hore ay raacsan tahay fatakallama waxaa hadlay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fatala alqur'aana qur-aankii ayuu aqriyey wa dacaa ilallaahi alla diintiisa ayuu dadka ugu yeedhay waraqaba wuxuu jeclaysiiyey fil islaami islaamka uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi ubaayicukum waxaan beecay heshiis iyo ballan idinkula geliyaa calaa an tamnacuunii inaad iga celisaan ood iga difaacdaan mimaa wixii tamnacuuna minhu aad ka celisaan nisaa'akum dumarkiina iyo abnaa'akum ubadkiina fa akhada wuxuu qabtay albaraa ibnu macruur ninka la yidhaahdo yaa biyadihi rasuulka gacantiisa saa u qabtay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi albaraa ibnu macruur nacam haa nacam waan yeelay ama hawraarsan ogolaanay weladii allihii baan ku dhaartay bacadaka bilxaqi xaqa kugu soo bixiya nebiyan adigoo nabi ah lanamnacannaka waxaan kaa difaacaynaa oon kaa celinaynaa mimaa wixii baan kaa celinaynaa namnacu aanu ka celino usuranaa marastayada minhu isaga marastayada waxaan ka difaaci lahayn oo dhan ayaan kaa celinaynaa marastana waa la yaqaanaa waa dumarka iyo caruurta iyo waayeelka iyo fa baayacnaa waxaanu ahdi iyo ballan kula galla iyo heshiis maya fa baayicnaa heshiis nala gal oo nala beectan yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa naxnu annagu haddaanu nahay nimankan ansaarta wallaahi baan ku dhaartee abnaa'ul xarbi dagaal ilmihiisaan nahayba annagu dad dagaal baan nahayba sidayada dhanba wa ahla alxalaqati iyo dad hub baan nahay waxaanu naqaanaba hub iyo dagaal baa jira warithnaaha arrintaa iyada waanu soo dhaxalnay kaabiran can kaabir kaab kaab kaab kaab ka awow ka awow ayaanu arrintaas soo dhaxalnay marka waa isku kaaya hadlayn kartaa dad masaakiin hoon dagaal aqoonin ma nihin marka nagula gal qaala wuxuu yidhi marka kacb ibnu maalik factarada alqowla hadalka waxaa soo dhex galay intaan beecadii la gelin markuu hadlay ninka la yidhaahdo ee albaraa ibnu macruur markuu yidhi baayac ogolaanay oo waa hawraarsane nala gal markuu yidhi ba hadalkii waxaa soo dhex galay nin kale factarada factarada alqowla hadalka waxaa soo dhex galay walbaraau yukallimu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam isagoo albara ibnu macruur oo rasuulka la hadlayuu hadalkii wato waxaa soo dhex galay abulhaytham ibnu tayhaan nin la yidhaah abulhaytham ibnu tayhaan nin la yidhaahdo ayaa hadalkii qaatay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna baynanaa annaga dhexdayada iyo wa bayna arijaali iyo ragga waxaa noo dhexeeya xibaalan xadhko xadhkaa noo dhexeeya yuhuudda ayuu sheegayaa annaga yuhuudda madiino degan xadhka isku kaayo xidhaa jira waa ballamo ballantii waa xadhigdee ballamo iyo ahdi iyo heshiisyo ayaa naga dhexeeya wa innaa annagu qaaticuuha waan goynaynaa xadhkahaas waan goynaynaa yacni alyahuud buu u jeedaa ee fa hal casayta ma laga yaabaa buu yidhi fa hal casayta ma laga yaabaa rasuul allow in naxnu haddii annagu facalnaa aanu fallo daalika arrintaa iyada ah daalika maxay tahay inaan yuhuudda xadhkihii iyo heshiisyadii aanu lalahayn u goyno adigana aan ku difaacno uma markaa kadib adharaka adharaka allaahu alla uu ku guuleeyo uu guul ku siiyo oo guul uu ga- ay arrintaadu ku dhammaato ma laga yaabaa an tarjica inaad ku soo laabato ilaa qoomika reerkiinni inaad ku soo laabato oo watadacanaa aad annaga faraha naga qaaddo ood naga timaaddo ood ma- ka ku soo laabato ma laga yaabaa oo nimanka yuhuudda ay markaas ay annagana laayaan qaala kacab wuxuu yidhi fatabasama waxaa muusooday oo dhoolla cadeeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uma kadib qaala wuxuu yidhi rasuulku bal inaan isaga soo laabto maki iyo tolkay inaan isaga soo laabto oon idinka idinka soo tago arrintaa bal meeshaa dhig oo meeshaba kuma jirte addamu ddamu walhadmu lhadmu waa erayo ay carabtu dhihi jireen oo ah dhiig dhiig iyo dumin dumin yacni dhiig baa inaga dhexeeya dhiigga waxa weeyaan ruux idinka dhiig idinka gelaya waa ruux aniga iga galay ruuxa idinka dumin iyo dhibaato idiin geysta waa mid aniga iga galay saas wey macnaheedu ana anigu minkum idinka ayaan idinka mid ahay wa antum idinkuna minii aniga ayaad iga mid tihiin uxaaribu waxaan la dagaalamayaa man qofkii xaarabtum aada la dagaalantaan wa usaalimu waxaan la heshiinayaa oon la nabdayaa man saalamtum ciddii idinkuna aada la heshiisaan ama aad la nabadaan marka halkaana cabsi hadday iman lahayd berri ka maalin inuu rasuulku markii la guulaysto uu madiine ka iman doonana wuu u ballanqaaday ballantiisiina wuu fuliyey iyada ayuu ku geeriyooday kuna aasan yahay halkaasaa waxaa ku dhammaaday qodobadii heshiiska atta'kiidu adkayn iyo hubsasho atta'kiidu adkayn iyo hubsasho la hubsanayo iyo nudnudid min khutuurati lbeyca beecadani inay tahay beeca culus oo halis ah oo wax la dhadhayalsan karo oo la iska dhahdhahaya aysan ahayn wa bacda an tammat markay dhammaystirantay almuxaadathatu wadahadaladii la hadlayay xowla shuruudi lbeycati beycada ama heshiiska qodobadeedii iyo shuruudeedii wadahadalkii laga wada hadlayay markuu dhammaystirmay oo wa ajmacuu ay isku raaceen cala shuruuci in la bilaabo oo la gudagalo fii caqdihaa beycadaasi heshiiskaas in la xidho ama la gunto waa la saxiixo hadda waa la saxiixaa qalinkaa lagu duugaa laakiin markaas gacantaa la isgelinayay qaama waxaa kacay ama istaagay rajulaani laba nin oo min alraciili alawal safkii hore ka mid a safkii hore ee lixdii ayaantii hore soo islaantay oo minman dadkii ka mid a aslamu islaameen fii mawaasimi sanatay ixdaa cashar itnaa cashar xilliyadii sanadkii koob iyo tobnaad iyo sanadkii labiyo tobnaad oo nabinimada rag ka mid a ayaa kacay qaama waxaa kacay axaduhumaa midkood tilwal aakhari ka kale gadaashiisa ayuu kacay mid baa ka kacay kacay hadal buu soo jeediyey ka kalena uu ku xigsaday weeye liyu-akidaa si ay u adkeeyaan ay usii nudaan lilqowmi qoladan maanta heshiiska gelaysa si ay ugu adkeeyaan khutuurata almas-uuliya xilka ay qaadayaan culayskiisu intuu leegyahay xataa laa yubaayicuuhu si aynan heshiiskan rasuulka ula gelin ilaa calaa jaliyati min alamri isagoo ay arrintu u caddahay maahane sidan ma moodaynin iyo waa la ii yara hoosaasiyey iyo waxbaa la ii hadoodulay iyo si aan loo dhihin arrin cad oo badheedh ah oon waxba la isu qarinin oo haddii rabana lagu gelina lagu galo haddii aan lagu gelayna dee la caddaysta iyadana saasay dooneen xataa laa yubaayicuuhu si nimankani aynan rasuulka heshiis ula gelin ilaa calaa jaliyatin min alamri isagay arrintu u caddahay oo aan haba yaraatay uusan ku jirin wax mugdi uusan ku jirin jaliyadu waa sidaas waliyarifa iyo waliyucarifaa waxay isu taageen labadaa nin liyucarifaa inay qeexaan oy caddeeyaan ama ay ogaadaan dhimaya waliyarifa inay ogaadaan yucarifaada maaha walyacrifaa inay ogaadaan bay isu taageen madaa isticdaadi alqowmi nimankan heshiiska gelaya ilaa ilaa inteebay diyaar u yihiin wey madaa ilaa inteebay diyaar u yihiin madaa isticdaadi alqowmi nimankan baycada raba inay galaan ilaa inteebay diyaar u yihiin litadxiyati huritaan ay huraan oo naf iyo maal ay huraan tadxiyada waxaa weeyaan waa hurid oo waxa aad jeceshahay ee qaaliga kuga aada hurto oo nafta iyo maalku ay uga horeeyaan iyo weeyaa ta-akada in ay hubsadaan oo ay xaqiiqsaan min daalika arrinta ah saasay isu taageen labada nin labada ninna waa laynoo sheegi doonaa waxay yidhaheenna waa laynoo sheegi doonaa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi lamaa markii ijtamacuu ay isu yimaadiin isu yimaadeen waa shan iyo toddobaatankii ruux lilbaycati beycadii markay isugu yimaadeen qaala alcabaas wuxuu yidhi ibnu cubaadata ibnu nadala nin la yidhaah cabaas ibnu cabdilmualib ma alcabaas ibnu cubaadata ibnu nadala yaa wuxuu yidhi hal tadruuna war ma garanaysaan oo ma ogtihiin calaama maxaad tubaayicuuna heshiis kula gelaysaan haada rajula ninkan ma garanaysaan waxa ay tahay qaaluu waxay idhaahdeen nacam haa waa naqaanaa maanaa idiin sheegay wuu yihi malaha inaydaan aqoonin baa suurtagaleh qaala wuxuu yidhi innakum idinku tubaayicuunahu waxaad beeco iyo ahdi iyo heshiis kula gelaysaan calaa xarbi alaxmari waalaswadi min annaas inta cad iyo inta madow inta cas iyo inta madow oo dad ah inaad dagaal la gashaan yacni dadku labadaasun wey waa in cad iyo in madow yacnaa dadka ilaahay oo dhan bani aadam oo dhan inaad dagaal la gashaan weeye maxaa jira fa in kuntum haddii aad tihiin tarawna kuwa u arka idaa nahakat hadday wiiqdo ama qaniinto idaa nahakat hadday wiiqdo amwaalakum hantidiinna musiibatun balaayo haddaad u aragtaan ma hantidiinna iyo xoolihiinna inay balaayo wiiqdo wa ashraafakum odayaashiina iyo dadkiinii sharafta lahaana qatlan dil ay wiiqdo oo la dilo aslamtumuuhu ninkan aada iska dhiibaysaan haddaad saa u aragtaan fa min alaana hadda hadda hadda ninkan dhiiba hadda faraha ka qaada hadduu tolkii la joogaaye fa huwa arrintaa iyada oo inaad hadda faraha ka qaadaan baa wallaahi maya fa huwa inaad dhiibtaan hadduu intuu idin raaco marka xoolihiinnana ay balaayo qaniinto musiiba ay ku habsato raggiinnana la laabto haddii aad markaa dhiibaysaan haye fa huwa arrintaasi wallaahi baan ku dhaartee in facaltum haddii aad saas yeeshaan oo intaad hadda wadaan ood hoosaasisaan markuu idin raaco dhibaata markay idin soo gaadho aad tidhaahdaan annagu sidan maanaan moodaynin taasi maxay tahay khizay addunya waalaakhira tan dhow ee adduunyada ee lagu noolyahay hadda iyo ta dambe labadeedaba dulligeedii iyo cadaabkeedii weeye wa in kuntum haddii aad tihiin taroona kuwa u arka annakum idinku waafuuna inaad u oofinaysaan oo aad ka soo baxaysaan lahu isaga bimaa wixii dacow dacowtumuuhu aada ugu yeedheen ilayhi waxaad ugu yeedheen ilaan idinkaa yidhi noo imow eh markuu idinka codsadayna waad yeesheen arrinta aad ugu yeedheen inaad u oofinaysaan haddaad u aragtaan calaa nahkati l amwaali xoolihii wiiqankooda ay xoolihiinnu baaba-aan ooy wiiqmaan wa qatli al ashraafi iyo madaxdiinna oo la dilo iyada labadaasi dhacday haddana inaad u oofinaysaan haddaad isu aragtaan fakhuduuhu ha idin raaco oo ninkan wata fa huwa wallaahi intaad saas yeeshaan wallaahi baan ku dhaaranay khayray addunya walaakhira khayr addunya walaakhira akhriya adduunba khayrkeedii wey qaaluu waxay dhaheen marka way u jawaabaan fa innaa anagu na'khuduhu rasuulkan kada waan qaadanaynaa wuuna raacayaa micnihii heshiiskaan galaynaa waanuuna raacayaa waxaanuu nagu raacayaa calaa musiibati alamwaali hantidayada musiibo kasta oo ku dhacda wa qatli al ashraafi iyo madaxdayada iyo intayday sharaf tahaydoo la laayo intabana waan ku raacaynaa diyaar baanu nahay ee famaa lanaa annagana maxaan noo sugan maxaan helaynaa bidaalika arrintaa ayada ah oo in hantida yadii oo dhan ay wiiqanto ragga iyagiina la laayo oo la jaro ragga iyagiina la jaro maxaan ku bedelanaynanu haysana yaa rasuulallah in naxnu wafaynaa haddii aan kuu oofinno oonu ka soo baxno bidaalika arrintaa ayada ah qaala rasuulku wuxuu ihi aljannatu janno unbaad leedihiin aniga xoolana idinma ballanqaadayo manaasib iyo jagooyinna idinma ballanqaadayo bilado iyo waxaana idinma ballanqaadayo iyo garo iyo garaado iyo waxa weeyaan janno ayaan idiin ballanqaadaya anigu waxaan ahay rasuulka ilaahay baan ahay xoolo ma bixiyo qaaluu waxay idhaahdeen ubsud fidi yaddaka gacantaada fa basada wuu fidiyey yaddahu gacantiisa fa baayacuuhu markaasay beycadii iyo heshiiskii la galeen riwaayaduhu waa badan yihiin kolba dhinac baa looga imanayaa wa fii riwaayati jaabirna waxaa ku sugan qaala jaabir wuxuu yidhi fa qumnaa waanu istaagnay nubaayicuhu si aan beycadii ula gallo fa akhada biyadihi rasuulka gacantiisa waxaa qabtay ascad ibnu zuraara ninka la yidhaahdo wa huwa asqaru sabciina toddobaatanka qof ee meesha joogta intii saddexdii waa la yska dhaafay oo waa iska sabciin taqliib baa la yidhaah ninka ugu da-yar buu ahaa fa qaala wuxuu yidhi ruwaydan warsuga u kaadiye war u kaadiya yaa ahla yarib reer madiina u kaadiye innaa inagu war baan idiin sheegayaa lam nadrib ma aynaan soo garaacin oo maynaan soo tumin ilayhi isaga sidaynu ugu nimaadno akbaadal ibili geela beerkiisa siaan maynaan usoo tumin micnihii waxaa weeye geel baa lasoo fuuli jiray oo rakuub laga dhigan jiray geelana marka la raba inuu socdo ul aan weyneyn yaa halkaas candhada korkeeda ah oo beerka ku aadan yaa looga dhuftaa marka saasaa loo soo qaataa yacni inaa inagu lam nadrib uma aynaan soo tumin uma aynaan soo garaacin ilayhi isaga saynu ugu nimaadno akbaadal ibili geela beerkiisa ilaa waa inaga oo naxnu inagu naxnu naclamu aanu ognahay annahu isagu rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay wa ina ikhraajahu lyowma wa ina ikhraajahu soo bixitaankiisa inta madiine maka laga soo bixiyo aan madiine keennu oo meeshiisa ka soo baxo alyowma micnaheedu waxa weeye mufaaraqatu lcarabi carab oo lakala la kala tago kaafatan dhammaan innagiiyo carab oo inoo kala dhammaato oo colaad aynu ku kala dhaqaaqna weeye oo laynala wada coloobo wa ina ikhraajahu bixitaankiisa aynu la baxno uu ina raaco uu inoo raaco madiina micnaheedu waxa weeye mufaaraqati alcarabi carab aynu isdayno carab oon kala tagno carab oon colowno kaafatan dhammaantood koow haddii taasi ay dhacdo haddii carab oo dhan la dagaalamaya maxaa imanaya wa qatli khiyaarikum odayaashiinna iyo akhyaartiinna oo la jaro wa an tacudakum asiyuufu iyo seefuhu inay idin qaniinaan ee fa imaa an antum haddii aad tihiin fa imaa in antum idinku tasbiruuna aad u adkaysanaysaan calaa daalika arrintaa haddaad u adkaysanaan adkaysanaysaan fakhuduuhu ninkan qaato ha idin raaco wa ajrikum abaalgudkiinana calallaahi alla ayuu saaran yahay wa imaa amase haddii antum idinku takhaafuuna aada ka baqaysaan oad ka cabsanaysaan min anfusikum naftiinna xaggee xaggeeda khiifatan cabsi haddaad haddaad naftiinna ka cabsanaysaan berri markii carab oo dhan idinla dagaalanto waa axzaab baa la tilmaamaya ghaswatul axzaab oo tobanka kun carabi ah ay timide fadaruuhu war ninkan hadda iska daaye haddaba ha wadanina hadda ha wadanina tolkii buu la joogaaye fadaruuhu ka taga fa huwa inaad hadda iskaga tagtaan baa acdaru cudurdaar badan lakum idinka cinda allaahi alla agtiisa alla agtiisa waxaa idin cudurdaar badan hadda inaad ka tagtaan oo tidhahdaan tabar ma lihin oo dee waxaa la dhahaa cudurdaarka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin haddii intaad nabiga kaxaysaan berri aad markay dhibaata idin soo gaadho aada uga baxaysaan taasi iyadu cudurdaar ma leh caqdulbaycati marka heshiiskii iyo baycadii oo la guntay gunitaadkeedii wa bacda iqraari bunuudi lbayca qodobadii heshiiska markii la isla ogolaaday iqraar waa ogolaanshaha wa bacda iqraari bunuudi lbayca heshiiska qodobadeedii markii laysla ogolaaday oo meel laysla dhigay wa bacda hada taakiidi adkayntan tan ah wata-akudi iyo hubsashadaas kadib bada-a waxaa bilowday caqdu lbaycati heshiiskii iyo ballantii iyo axdigii oo la xidho ama la gunto yaa waxay ku bilaabatay bilmusaafaxati in la isgacan qaado qaala jaabir wuxuu yidhi bacda an xakaa markuu ka sheekeeyey qowla ascad ibnu zaraara markuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi sacad baa wuxuu dhahayaa m jaabir baa wuxuu dhahayaa fa qaaluu waxay dhaheen nimankii meesha fadhiyey ee baycada gelaya ee ansaarta ahaa yaa ascadu ascadow amit naga leexi cannaa annaga yaddaka gacantaada naga leexi gacantaada naga leexi fa wallaahi baan ku dhaaranay laa nadaru ka tegi mayno haadihi lbaycata baycadan tan a ma ka tegayno oo intaanu hadda ma ma gelayna ma dhahayno micnihii nadaradu waxaa weeye waan qoomamoonayoo xilkan iyo mas-uuliyaddan intan la eg ma qaadi karno oo maaragtay macasalaama ma dhahayno hadda kow taas waa nadaradii weeye walaa nastaqiiluhaa kamana bixi doonno taa weeye walaa nasta intaanu hadda gallo berrina kama istiqaaloon doonno waa istiqaaladii un ruux jagahayay oo jagadii ka istiqaalooday oo yidhi ma wadi karee halliga iska casilay tii weyaan m tii oo kale weeye yacni waxay dhahay heshiiskan haddana ka tegi mayno oo waan gelaynaa haddaanu gallana kama baxayno weeye walaa nastaqiiluhaa kamana bixi doonno saasay ku yidhaheen darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam